asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saxiibeel kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada garowe ka bilaaba kulamada siyaasaed uu la qaadanayo madaxweynaha maamulkaas xilli maanta halkaasi weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hobta xayaatay muqdisho goobaha ganacsigu dib ugu soo laabtay aagaarka hotelka ee qarax uu ka dhacay kalafadhiga baarlamaanka soomaaliya oo maanta lasoo xiray iyo guddoomiye aadamadoobey uu faahfaahin ka bixiyey sababta loo soo xiray soomaalida xildhibaanada ah ee baarlamaanka sweden ayaa bilaabay olole ay ku doonayaan in mar kale ay ku matalaan bulshada soomaaliyeed dibna loo doorto wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo weli hanjabaado xoogan u diraya dalka yukrain si uu markaas weerarada halkaa ku wadana ay sare u qaado
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan oo habeennimo khamiista shan iyo labaatanka bisha agost laba kun labaiyo labaatan warkii ofisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ah wuxuu gaaray magaalada garowe ee maamulkaasi puntland halkaas uu ka bilaabay kulamo kala duwan ula qaadanayo madaxda maamulkaas ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi puntland sayid cabdulaahi deni soo dhaweyntiisa iyo sida halkaas loogu soo dhaweeyey kulmada uu caawa halkaa ka bilaabay waxaa halkaa kasoo diray waryahayga maxamed xuseen dheere
runtii buntland waan xasaraad lahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay dib u doorashadiisa waxa uu maanta soo gaaray magaalada garowe ee caasimadda dowladda puntland madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee maxamed abshir ku soo dhoweeyey madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka dowladda mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweey kadib madaxda ayaan warbaahinta kula hadlay qaybta v i b da ee garoonka waxa ayna si toosa u soo aadeen xarunta madaxtooyada halkaasoo ay kulan ku wada qaadanayaan madaxweyne xasan sheikh ayaa kulamo la qaadan doona madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa ayna ka wada hadli doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dhinac puntland iyo villa soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay xumaanayey maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe si aad ugu ad
dhinaca kalena wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaas waxa uu kulan kula qaatay madaxda maamulka hirshabelle oo ugu horreeyay madaxweyne cali guudlaaba iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed dhinaca kalena waxa uu markaas ku hormeeray xarumaha ciidamada xooga dalka ee gobolka hiiraan ee dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab mustafa cali cadow ayaa ka warmayay
federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ku-xigeenkiisa yuusuf axmed agar dabageed xubno ka mid ah maamulka gobolka hiiraan ee qeybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa loo soo gelbiyey xarunta maamulka gobolka hiiraan oo munaasabad soo dhoweyn ah loogu sameeyey isaga iyo sidoo kale wafdigiisa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha isagoona ugu warbixiyey deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhexeeyay al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladii abaarta ka jirta gobolka gaar ahaan magaalada dhoweyn aa maanta ku sugan tahay safarkaa uu yahay safarkii ugu horeeyey runtuubadda isheeda oo xusiisan doontaa meelay weyn oo tahay wanaaggaasi sida u hayaysa adiga wurdigaaga mar walba saddexaad soo dhawaada leehay sida la soo taagila waxaa ka socday hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan howlgallo dallaaran oo abaalgulan oo bulshadu ay si maaragtay aan kala heg lahayn iyo qiimada qalabkiisna ay wadan kala duwanada qayb qaateen sida cadowga laysaga dulqaadi lahaay runtii waxaan rabaa inay dhagaa qof kasta ay gacan ka geysatay hadday bulshada tahay qeybada kala duwan iyo maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada qalabkiisna qeybooda kala duwiyo ciidamada inay dhawaaqaadsan tihiin runtii waxaa la jirtay soomaaliya in hiliyaha la iska tuuri karo nimankan cadowgana la iska dulqaadi karaa musteene maxaas iyo watabaan abaabulka aad muujiseen waxaan leedaha macsankiina hala siiyo eemadadoosu masaale maalmo kasta baafay waxaan ku sugnay aniga horumarka iyo wadi kaleeto ee degmooyinka gobolka hiiraan sida degmada buurgurto degmada maxaas iyo degmada batabaan ujeedka safarkayna wuxuu ahay inaan dhiirigeliyo xoreynta iyo dagaalka mubadedo nimankaas cadowga ah inaan dhiirigeliyo ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada reer beledweyne ayaa ugu mahadceliyey soo dhoweynta diiran isagoona ammaanay howlgallada ciidamada deegaanka ay kula dagaalameen kooxda al-shabaab kuwaas oo laga saaray deegaano u dhexeeya degmooyinka beledweyne matabaan iyo sidoo kale maxaas inaan halka waxaan u nimid annagoo logtiina cusubnahay xukuumadda waqti dhowaa la dhisay haddaa xil wareejintii la sameeyey laba beri oo waxaan soo gallay aan ritriid u bixinay oo wasiiradu ay si gaara ula sheekaysanayaan wixii la qaban lahaa iyo sidii loo qaban lahaa maanta ayay shaqadii wasiirada si rasmi ah u bilaabatay sidaa darteed waa cusubnahay duruuf adagna waa nagu bilaabatay oo ku bilaabanay iyadoo waddanka abaara ka jiraan ayadoo inta badan dalka aad ogtihiin dhibaatada haysata oo nimankan ay dhibayaan xilligaas ayaan ku soo aadnay waxaanu ka dhiganay waxaa hortagta u leh dowladda inay noqoto in cadowga layska xoreeyo isla markaana laga jawaabo abaaraha ba-an ee dalkeena haysta waxaan ka hadalay meel walba waxaan samaynay institutionkii ka shaqayn lahaa oo maaraynta musiibooyinka oo aan ku faraxsanahay guddoomiyaheediiu halka fadhiyo idinladasi joogi doono maalmo haddii ilaahay yaraado musaf cali cabdow dalsan t v beledweyne
aada buu mahadsan yahay wareega mustaf cali cabdu oo runtaas magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan inooga soo diray dhinaca kalene markaan haddii aynu eegno goobihii dhowaan lagu dagaalamay ama hotel xayaad ee muqdisho al-shabaab ay weerar ku qaadeen saacado badan ay ka dhex dagaalamayeen ayaa iminka waxauu markaa dib usoo laabanaya goobihii markaas burburka xoogan soo gaaray dhanka ganacsiga hareeraha iyo sidoo kalente waxaa dib u dayactir lagu sameeyey isla hotelka qeybo ka mid a oo iminkaba bilowday waxaa booqasho ku tegay waryahayaga mahad nuure axmed oo warbixinta inoogu diyaariyey
mar kale ayaa dhismahooda dib loo bilaabay dhismayaashan oo ku burburay qaraxii dhowaan ka dhacay hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho inkastoo khasaare dhimashiya dhaawac iyo mid hantiyadeed ay ka dhasheen qaraxan dhismayaashii ka agdhowaa waxaa soo gaaray khasaare lixaad leh oo burbur badan ay soo gaarsiiyeen dhismayaashii ka agdhowaa goobihii qaraxa lagu weeraray waddada lambar afar ee magaalada muqdisho si gaara waddada aadda garoonka diyaaradaha dhammaan dhismayaashii ka agdhowaa oo qaraxaasi uu burbur ka soo gaaray ayaa mar kale dibu dayactir lagu samaynaya qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobtan oo dalsan la hadla ayaa dareenkooda cabiray kuwaas oo sheegay in muqdisho markasta ay dhibaatooyin ka soo wajahaan qaraxyada ka dhaco oo sababa dhimashada dad iyo sidoo kale burburka dhismayaal badan magacayga waa daa'uud maxamed aadan waxaan ka mid ahay dadka ganacsada ku lahaa aagga oo dhibka saameeyey sidaa u jeedaan meesha dhibaato fara badana dadka ganacsatada ka soo gaartay oo arkaysaan labada dhinac laamiga dadkaasay u bursan yihiin iyo damaysa dhiceen laakiin alxamdulilaahi burbur fara badan baa dhacay iyo hantidiio dadka aad dhibaato igaga soo gaartay marka ilaahay unbaa un mahad iskale ilaaha un shalay hantidan siiyey ilaahana aan ka sugaynaa inuu ilaahay wax khayr qaba uga bedelo garaashkaana dhibaato fara badana iyadana dadka ka soo gaaray ugu yaraan ugu dhowr iyo afartan baabuura meeshaan hadda ku baaba'day marka khasaaraha kulley waa intaas laakiin hadda wax la cayimay waa laleeyahay intaasaa lacagta dhibka gaaray intaasoo lama dhihi karo niyahow dhibkan mar kasta waa dhacaa mar waxaa jirtay meeshaan ay gubatay oo siddeetan iyo sagaal baawaraan ugu taganaya jirtay dowladdana wax habeeraatee oo taakuleen naga geysatay maysi jirin haddana waxaan u malaynayaa dowladdan hadda waa cusub tahay dowlad shacab waaye waxaan is leeyahay tii hore waan u dhaamaysaahoo maadaama dowlad shacab ay tahay in madaxweynaha ugu dambaysa halka halkan uu maray marka waxaan u sheegaynaa in dadkan canshuur bixiyaashii dalka ay yihiin canshuur bixiyaashii weligood ii sheeg dowladda kunolad ay ka mid yihiin in fiiro gaara loo yeesho oo dadkaas wixii lagu kaalmeyn kara lagu kaalmeeyo intaasaan dowladda aan u soo jeedin lahaa cabdinuur waxaan taaganahay lambar afar meesha uu ka dhacay hotel xayaa agtada qarax meesha uu ka dhacay hadda dukaamadii ganacsiga isbeerbaartasada ahaa jiray ganacsiga ahaa jira oo halkan ku burburay ayaan hor taaganahay haddaana midna faad iyo midna mataqaan hantiyaadba intaba waa ka dhacday hadda waxaa dib loo yegleelayaa dhismihii isbeerbaartisada iyo ganacsigii ayaa dib loo dhisaa insha allahu tacaala biidni illaahi kariim haddana shaqadu waa bilaabatay waana la dhisahayaa hadda wuxuu ilaahay keena haddaa la gudo waxaa la alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin ayaan leenahay saameyn wallaahi kolley taba qaraxyadu waa dhacaa mar kasta kolley taba naf iyo maal labadu inta waa ku burburaan haddana waxa u badan asxaabteeda ayaa dukaamadan u badneed oo iska lahayd ganacsiga iska lahayd jumcalayaasha iyo ninka macquul isbarbaarsada kulli waa asxaabteyda iyo inta kaleeto ayagana la mida hadda waxaan leeyahay ayagana allaha u boogadhay asxaabteyda dhibkii khasaaraha gaarayna allaha mataqaanaa dib allah ugu soo celiyo wanaale raajicuun dhibkii dhacay ilaahay subxana watala inta dhibataa naxariisto inta kalena maarata allah ka badbaadiyo wax dhibaataa dadku dad badan ku khasaaray meeshan oo ka xunta beelay marka samar iimaan allah ka siiyo insha allahu tacaala wallaahi khasaaro badan ka dhacay meeshan khasaaro badan ka dhacay aada loogu dhibtooday marka qaraxii dhowaan ka dhacay hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho caasimadda dalka waxa uu sababay khasaare dhinacyo kala duwana waxaana al-shabaabkii gudaha u gala hoteelkaasi saacado badan ay ka dhex dagaalamayeen iyadoo ciidamada muddo soddon saacadood ka badan ay ku qaadatay inay soo gebangabeeyaan howlgalladaasi mahad nuure axmed raadiyaha iyo tiifiga dalsan muqdisho
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh caadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta soo xiray kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka iyo guddiga korjoogteynta dibwegista dastuurka oo la doortay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ay weheliyaan ku-xigeennadiisa ayaa maanta shir gudoomiye kalfadhiga koowaad kulankiisa lix iyo tobanaad ee tirada guud ee xildhibaanada soo xaadirtay kulanka ayaa ahaa boqol toddobaatan iyo sagaal mudane guddi ka kooban dhowr xildhibaan oo xaqraadin waa xaaladda amni iyo mid nololeed ee gobolka boqol ayaa warbixin loogu dhigeystay islamarkaasina ay sheegeen in bulshada gobolka boqol ay wajahayaan amni darro abaaro ba-an iyo sidoo kalente xaalad nololeed oo kala duwan gudoomiye ayaa sidoo kale magacaabay labada habdhowr ku-xigeen kuwaas oo kale ah xildhibaan sahre cabdulaahi cigaal iyo xildhibaan cabaas cali ibraahim waxaana codka kalsoonida siiyey boqol toddobaatan shan xildhibaan waxaana ka aamustay laba xildhibaan waxaana diiday laba xildhibaan kale saas ayuuna gudoomiyaha sheegay inay ansaxi ku yihiin
maadaama maaragtay ajendaheena maanta qodobka ugu dambeeya uu ahaa xidhitaankii kalfadhiga xildhibaanada sharafta leh waad salaamantihiin mar labaad waa idinku macdilinayaa kalfadhiga koowaad sida sharafta badan u soo shaqayseen iyo howlaha cusub aad soo qabateen mudanayaal waa mahad alleh inaan maanta maanta aan maanta aan u fadhiino maanta aan u kulansannahay xidhitaanka kalfadhigii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya oo kulankiis ugu horreeyey yeeshay abriil afar iyo tobankeeda laba kun labaatan iyo labo iyadoo maalintaas la dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya mudanayaal iyo marwo xildhibaanada sharafta leh sida sida sida ku cad qodobka lixdan iyo labaad farqadiisa labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah iyo qodobka labaatan iyo koowaad ee heerhoosaadka golaha shacabka waxay caddaynayaan in golaha shacabka sanadkiiba yeelanayaan laba kala fadhi oo caadi ah iyadoo kalfadhi kastana uu soconayo muddo afar bilood ah intii aan ku guda jirnay kalfadhiga koowaad oo aan maanta xidhanayno goluhu wuxuu gutay waajibaad waajibaadyo dastuuri ah oo ay ugu horrayso koow doorashadii guddoonka golaha shacabka laba doorashadii madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex kalsoonisintii ra-iisul wasaaraha afar ansixintii xukuumadda golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda iyo shan afar iyo toban guddi oo la doortay guddoonkooda guddoonkooda la doortay guddoonkooda guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayaal loo doortay sidoo kale maanta oo- maanta waxaan dooranay xubno shan ah oo inooga mid noqonayo guddiga la socodka dib u eegista dhaqangelinta dastuurka oo ayna la wadaa la wadaagno agalka sare mudane almarweyn maanta markaan kalfadhiga koowaad xidhno xildhibaanada waxay galayaan fasax muddo laba bilood ah si waafaqsan qodobka labaatan iyo koowaad farqadiisa saddexaad ee hooraasaadka golaha shacabka muddadaas ay xildhibaanada fasax ku jiraan xildhibaan walba waxaa waajib ka saaran yahay in uu deegaan doorashadiisii dib ugu laabto oo ka soo diyaariyo warbixin maadaama aanu ognahay in ay jiraan arrimo badan oo hortaban u leh deegaan walba
kaasi waxaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh cali maxamed nuur aadan madoobe oo markaas u xiray maanta kalafaliga baarlamaanka soomaaliya oo muddo fasax laba bilood ah galay siduu hadalku u dhiyay guud ahaan warkii habeennimaadka la socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho waa nag intaa
wararka adla haysa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel